iyadoo bisha barakaysan ee ramadaan ay fooda nagu soo hayso ayaa bulshada ku nool degmada doble ee gobolka jubbada hoose waxay wadaan diyaargarowgii ugu dambeeyey ee ku soo dhoweynayaan bisha barakaysan ee ramadaan qaar ka mid ah ganacsatada ku nool degmada doble ee iibiya maacuunta inta badan loo isticmaala bisha ramadaan ayaa waxay ka warbixiyeen waxyaabaha laga iibsado magacayga waxaa waaye nuur cabdulaahi maxamed anolidhaw oo ka mid ah ganacsada dobley gaar ahaan kuwa maacuunta sida carwooyinka aan joogno waxaan ugu diyaargaroona soonka soo dhoweyntiisa insha allah waxa waaye ganacsigana wuu socdaa sidii horena maa laakiin hadda wuu iska yara fiican yahay magaaladina inkastoo dhismo badan iyo hadda wadooyinkeena naga jabshay insha allah adi waa u diyaargalown hadduu ilaa yiraahdo adaa agabka oo soonka inta badan la isticmaalo intaas waa iyo daahiyada iyo maacuunta oo dhamaystiran nooc walba leh wallaahi niyo suuq waa hore waa iska fiicnaa jira laakiin hadda wuu yara sidii wuu yara hoose laakiin waa iska alxamdulillah waa iska fiican insha allah laakiin aad ramadaankan si fiican ugu diyaargalowna hadduu ilaa yirahdo waxaan rajaynaynaa in si fiican dadkan usoo dhoweyno waxyaabaha soonka ramadaanka aad u gadma waxaa kamid a maacunta u badan oo ah agabka sambuusida lagu sameeyo sida burka waxyaabaha soonka kusaabsan soomaali haddaanahay soonka waxa waaye waxaa u diyaargalowna raashin cunide laakiin waxa waaye sida hadda tarmuusyada sida bikeeriyada sida garaafaha biyaha keedayaasha digsiyada birta oo lagu dubo sida malawaxda waxyaabaha bemashiinada cabitaanada inta badan oo hadda aad loo xiisay waa intaas magaceeda waxaa waaye cabdiqaadir cabdiraxmaan nuur waxaana joogaa degmada dhoogley waxaana ganacsadooyinka ka ganacsada dharka iyo maacuunta iyo waxaan ka ganacsadaan ka mid ahay rabalaankana waa soo dhowyahay hadda waa qariib waayo waxaa ka mid ah cabitaanka makiinadaha hilibka oo bahasha oo lagu shiidahayo bahaladana sambuuska lagu suubiyo oo maxaa la dhahay bahasha sambuuska iyo burka lagu fidiyo sambuuska lagu fidiyo waxyaalo badan oo adeego badan baa jiro oo hadda aan lasoo koobi karin oo dadka aad ay u jecel yihiin